bismillahi raxmaan iraxiim kulanti wacan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka toddobaadka waxaan kaga hadli doonaa faa-iidooyinka caafimaadku uu leeyahay jimicsiga ama jiimka toddobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ah maamulaha jiimka johor fitness iyo sidoo kale macalin wax ka dhiga jiimkaasi iyo mid kamid ah dhakhaatiirta magaalada jowhar barnaamijka ugu horeyn waxaan siinayaa maxamed abuukar diini oo ah maamulaha johor fitness waxaan wax ka weydiinay foritaanka xaruntani iyo sidoo kale si ay bulshada ugu riyaaqeen kale ee marka hore kusoo dhawow ee barnaamijka caafimaadka raadi xaliima aadaa u mahadsan tahay waxaa sidoo kale u mahad celinayaa bahda radio snai dadaalada horumarinta iyo shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada gaar ahaan bulshada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle
maxaa idinku dhaliyay fikrad ah in aada jiimka furto ee magaalada jowhar in magaalada jowhar aan ka furno xarun jirdhis ama goob jim ah waxaan ugu dhaliyay kadib markii aan aragnay in ay tahay fursad ganacsi oo magaalada ka bannaan horeyna aan kaga jirin sidoo kale in aan aragnay baahi badan oo bulshada ay u qabaan inay helaan goob ay ku jimicsan karaan islamarkaana ay tegi karaan waqtiyada kala duwan sidaas ayaan ugu dhalisay in magaalada jowhar aan ka furno xarun jim oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka faa'iideysan karaan islamarkaana marka qiimaha la eegana uu aada u jaban yahay marka fikradda ama waxyaabaha ugu waaweyn aan ugu dhaliyay waxa ay yihiin in magaalada aysan lahayn horey u lahayn xarun jimicsi ama goob jim ah iyo sidoo kale in bulshada ay aada ugu baxneyd marka sababahaas markii aan eegnay ayaa waxaan go-aan ku gaarnay in xaruntan jimicsi lagu magacaabo jowhar fitness center in aan ka furno magaalada jowhar oo ah caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle waan gartay sidee u ogaatay in ay jirto baahi ee bulshada ay u qabto xarun jimicsi
in bulshada magaalada jowhar ay baahi weyn u qabaan waxaan ku ogaanay maadaama aan ka mid nahay dhalinyaradii magaalada sidoo kalena gaar ahaan anigoo kale aan ka mid ahaa dadkii goobaha banooni lagu ciyaara aan u tegi jiray inay ku jimicsadaan sida isbartiibooyinka labada isbartiiba magaalada ugu weyn mid ka mid ah gaar ahaan midaan hanti wadaag ayaan almiitu aadi jiray marka halkaasa waxaa ka ogaan kartaaba tirada dadku isugu imaanayo mararka qaar iyadoo aysan haysanin macalin in halkaasi jimicsiyo kala duwan ay ku sameynayaan xilliga keliya la aadi karana waxay ahayd xilliga subaxii aroorti oo inta badan galabtii banooniya lagu dheelaa subaxina adii hal saac mal hadii la gaaro meelahaas oo kale haddana banunia lagu dheelaa marka waqtiga subax aroortii markii salaad subax laga soo baxa ayaa halkaas inta badan bulshada ee magaalada jowhar ay jimicsi u aadaan ilaa hadda way aadaan laakiin qayb ka mid ah bulshada hadda annaga nagu soo biireen oo xarunta jowhar fitness center ayay jimicsi u yimaadaan marka maadaama halkaas ay ahayd goob oo subax keliya la tegi kara hadda annaga waqtiyo kala duwanaa qofku noo imaan karaa wuuna jimicsan karaa marka marka inaa ogaanana halkaasaan ka ogaana maadaama annaga bulshadii aan ku dhex jirno oo dadkii annaga nafsirkeena jimicsiga u baahnay aan ka mid nahay sidaas ayaan ku ogaanay maxaa la dhahayay in magaalada goob jimicsi ay u baahan tahay ma gartay ma samayseen cilmi baaris ama sahmin suuq ka hor inta aadan bilaabin mashruucaani ganacsi walba markii la furaayo waxaa wanaagsan in cilmi baaris la sameeyo in la ogaado waxaan maadaama qarash la gelinayo weliba goobaha jim marka la furaayo ganacsiyada qaar waa ka lacag badan tahay marka waan sameynay oo qeybaha kala duwan ee bulshada waan wareysiyo gaagaabanaan la yeelanay waa ogaanay xogta ah lacagta ku baxeyso lacagta dadka magaalada jowhar laga qaadi kara xaaladda guud ee jowrahan ka warqabnaa waa sababta haddaba aan qiimaha lacagta aan aada u yareynay annagoo ka fekereyna inay bulshada awoodi karaan markii aan qorshahan keenayno oo ku tarageleynay in qiimaha uu aada ho- u hooseyn doono marka annagu og daraasadan ay noo sheegtay in qiimaha uu iska hooseyn doono een, laakiin baahida inay jirto muhiimadda waxaa waaye in horta baahida ay jirto in dadkanna diyaar ay u yihiin marka labadaba waa ogaanay inay baahi jirto dadkana diyaar ay u yihiin Een, muhiim ma aha lacagta laga qaadayo inay badnaato in faa'iido badan laga helo Een, haddii xitaa faa'iido yar laga helo waa ganacsigan uu soconayo Een, dee waa waa la hirgelin karaa muhiimaddu waxay tahay in marba khasaare laga digtoonaado faa'iidana la raadiyo marka eh, waa sameynay daraasad een, oo weliba dad badan oo ji- dadka jimicsada ka mid ahaayo goobaha een, banoonida lagu ciyaar ku jimicsan jiray ayaan la ku- la kulanay marka ugu dambeynna fikirkii waa hirgelinay sidaan filaynana eh, wuu noqday alxamdulilah waa gartay maxay yihiin yoolalka guud ee aad ka leedahay een, jiimka inuu noqdo Een, jiimka een, labadaba een, annaga ganacsi ahaana unuu yahay een, oo hadda lacagan ka sameynaa Ah, lacagta haba iska yaraata laakiin haddana een, ganacsi iswada een, isku filan een, ayuu hadda noo yahay Een, caafimaad markii la dhahana een, waxaa een, kaalin weyn uu ka qaadanaya caafimaadka sababtoo ah qofka mar walba u almiita sameynayo een, caafimaadkiisa wanaagsanaanayo Een, marka caafimaadka qeyb weyn eh, ayuu eh, xambaarsan yahay marka laga hadlayo arrimaha jimicsiga oo kale Eh, sidoo kale isdhexgalka bulshada oo kale qeyb uu ka qaataa waxaa laga yaabaa in mar qur ah ay eh, meesha yimaadaan Eh, dad kale maxaa la dhahaa xaafado degan een, dad eh, mararka qaar waqti isku waayey marka isdhexgalka bulshada iyo wacyigelinta iyo eh, maxaa la dhahaa iyo caafimaadkii bulshadaba een, qeyb ayuu ka yahay Een, annagana ganacsi ahaanna eh, waa waa- waa ganacsi marka aada umahadsantahay Een, waa gartay maxay yihiin adeegyada kala duwan ee jiimka laga helo
Een, annaga hadda adeegyada ee, jimka aan bixino waa kuwo iska kooban oo wax xarumaha jimicsiga oo kale adduunka oo kale ama waxaa laga yaaba magaalooyinka qaar oo soomaaliya oo kale in xa- adeegyo badan ay bixiyaan annaga adeegyada aan bixino waa kuwo aada u yar Een, waxaan sameynaa oo cashiro kala duwan aan siinaa dadka raba in miisaanka iska dhimaan iyo kuwa raba inay miisaanka isku daraan labadaba marka waxaan rajeyneynaa aan jecelnahay eh, in goor dhow aan soo kordhino eh, qeybo kala duwan oo jimicsiga ah eh, sidoo in dadka maxaa la yidhahdaa fisterabiga u baahan oo kale iyo dadkaas ayagana mardhow inaan qaabilinaa isku daynaa oo qalab gaar ah aan u sameyno Een, ciidana waan ku rajoweyna laakiin hadda een, een, adeegyada aan bixino mm, ma aha adeegyo dhammaystiran laakiin rajada nagu jirta waxay tahay inaan dhammaystiri doono een, weliba sida ugu dhaqsiyaha badan in arrinkaasi aan gudagalno
gartay jiimka ma u furan yahay lab iyo dhidig mase jinsiga midkood ayaa gaar u ah
Een, marka laga hadlayo eh, jiimka hadda annaga eh, rag iyo dumarba way dhigtaan Een, dumarka ebel waxay qabeen dhibaatooyin fara badan sababtoo ah ragga waxaa laga yaabaa in mararka qaar goobaha banooniga isu wuxu dheelman jireen halkaasi almiitay u aadi jireen laakiin dumarka way adkeed inay helaan goob asturan oo ay ku almiitayaan marka sidaas awgeed een, waxaan sameynay een, in saacadaha qaar ee, la yiraahdo kale dumarka keliya ayaa imaan kara Ee, weliba aan kusoo aadinay xili dumarka ay ka bixi karaan oo kale sida galbihii oo kale Een, casirkii ilaa iyo maqribka inta laga soo baxayo waxaa ee, dhigta jiimka ee, dumarka dumarka uu qaas u yahay Een, waqtiyada soo harana ragga waa marka haddaan su-aashaas jawaabteeda usoo dhaadhaco rag iyo dumar ee, labadaba jiimka waa u furan yahay oo waa ay imaan karaan way kasoo qeybgeli karaan ee, jimicsiyada halkaasi ka socda ayagoo heli karaa waqti u gaar ah Een, sidoo kale hadda waxaan qorsheyneynaa in subaxii oo kale ee, qeyb ka mid ah in aan siino ee, maxaa la yiraahdaa dumarka maadaama hadda galabta keliya ay tahay Een, hadda waxaan bilaabi rabnaa een, tiimam cusub oo subaxii xilliga marka quraacda ay soo diyaarsadaan kadib oo kale lagu aadinayo eh, in gabdhihii ay xarunta jimicsiga ay yimaadaan marka rag iyo dumar intaba jiimka way dhigan karaan oo waa u furan yahay gartay sidee baad u sugtaan tayada qalabka adeegyada aad bixisaan
mar walba een, waxaan ilaalinaa eh, tayada qalabka een, nadaafadda goob- goobta een, waxaana sidoo kale mar walba isku daynaa inaan een, maxaa la yirahdaa horumarino adeegyada aan bixino eh, in mar walba motivation iyo dhiirigelin aan u sameyno dadka eh, xarunteena yimaada ee jimicsi u yimaada een, sidoo kalena ay naga faa'iidaan firfircooni een, macalimiin ayaa noo jooga een, naga caawinaya arrimahaas marka mar walbana waxaan een, horumarin ku sameynaa een, goobta aan ku shaqeyno sidoo kale qalabka aan ku shaqeyno een, waxaan isku daynaa inaan wax soo kordhino een, dhowaanna waxaan rajeyneynaa in qalab kala duwan oo tayada iyo maxaa laleeyahay adeegyada aan bixino wax badan ka bedeli doono in aan soo kordhino oo ganacsiga wejigiisii koowaad ayaan ee hadda soo gabagabeynay een, waxaan ugu talagalnay lixda bil ee ugu horeyso in maxaa la yiraahdaa horta aan qiimeyno een, waxyaabihii aaminsanayn inay jiraan in kale daraasadii aan sameynay wixii ka jira haddana waxaa noo soo baxday in hawshan ay tahay hawsh howl lagu sii dhiiran karo een, lixdan bil ugu horeysa markay dhammaatana waxaan soo kordhin doonaa adeegyo kala duwan qalab cusub iyo inaan ballaarina xarunta hadduu ilaah yiraahdo ma gartay ma haysaan ee tababarayaal xirfad leh sidee loo doorto shaqaalaha Een, hadda anaga waxaan haynaa ee, ta- tababarayaal xirfadoodu ay aada u- u sareyso laguna kalsoonaan karo Een, waxaana een, soo xulnay dad aan is leenahay way ka bixi karaan hawsha aan u dhiibeyno maadaama marka laga hadlayo jimicsiga iyo in qofka almihiita la siiya ay u baahan tahay xirfado aada u kala duwan Een, lana ilaaliya qofka naftirkiisa jimicsiga la siinayo waxaa uu jimicsiga leeyahay ee, faa'iidooyin badan haddii si qaldan loo jimicsadana waxaa ka imaan kara dhibaatooyin marka inagoo taa ka hortegayna waxaan sameynay in dad wixii khibrad u leh een, ka taxa- ka taxadaraya ee, dadka aalmeyteenaya in ee, goobta aan keenno marka waxaan usoo xulnay si aada u sareyso oo dadka een, goobtan yimaadana ay ku qanacsan yihiin een, soo dhaweynta macalimiinta motivationka ay ka helaan iyo sid qofka loo siinahayo een, maxaa lahay almiita ula jaan qaadi karo iyo in qofka heer hoose laga soo bilaabo oo si almiita u jeclaado maalinba in loogu daro in loogu daro ilaa uu gaaro in een, maxaa lahaa daqiiqado badan almiiteyn kara een, maxaa lahaa almiitooyin kala duwan sameyn kara haddii culays inuu qaado uu jecel yahayna culays badan qaadi kara laakiin mar walba laga soo bilaabo hoos laga soo bilaabo iyadoo la ilaalinayo qofka caafimaadkiisa iyo in dhibaatada aysan u keenin ee, jimicsiga qofkaas la siinayo
ma gartay ma jiraan qorshayaal mustaqbalka ah sida laan kale ama adeegyo cusub aad kusoo kordhin doontaan
Een, si fiican een, waxaa jira ee, qorshayaal ee, mustaqbalka dhow weliba aan damacsannahay oo ah inaan kordhino adeegyada aan bixino iyo in aan ee, ballaarino xarunta hadda aan ku shaqeyno ama haddii ay suuragal noqoto aan helno goob macquul ahna in aan ee, maxaa la yiraahdaa soo kordhino xarun kale oo cusub Ee, tusaale ahaan oo kale anaga hadda xarunteena waxay ku taalaa hanti wadaag een, haddii cidana daraasad kale aan sameyno oo ayna tusto inaan een, maxaa la lahaa horseedoo kale aan ka furno xarun kale maadaama hadda dad customer aada u fara badan ay horseed ee, noogu yimaadaan Een, dadka halkaas ka imaanaya waxaan dareensannahay in marka laga soo tago qarashka ay ku dhigtaan jiimka sidoo kalena een, in qarash kale oo mararka qaar inay gaadiid soo raacaan uu geli karo marka anagoo rabno inaan dadkii lacagtii u beeqaamino sbace fiicanna dadka ay kala helaan waxaan ku rajoweynahay een, in aan xarun kala furno haddii ay daraasad ayaan mar kale ku laaban doonaa oo lixdii bilood lasoo dhaafay jiimku uu shaqeynayay lix bilo cusub aa la galaa iyadana dib aan u eegi doonaa laakiin waxaa een, kor iyo hoos een, qasab nagu ah isla markaana noo qorsheysan oo oo aan marnaba laga laabanaynin in adeegyo cusub lasoo kordhiyo Een, in sidoo kale maxaa la yirahdaa qalabka een, fudfududa jimicsiga ama labiska jimicsiga oo kale in een, xarunta dadka ay ka helaan in waxaa jiro waxyaaba la dhahay supplements een, oo qofka ka saaciday ka saaciday waxyaabaha qaar marka supplementskaas xataa inaan soo kordhino oo aan keen xarunta ayadoo een- een qiimo aada u hooseeya lagu siinaayo oo- oo faa'iida aan laga raadinaynin een dadka een maxaa la dhahaa xarunteena ee dhigto in qiimo hoose aan ka siino oo faa'iida aan laga raadin maadaama ee si kale qarash looga qaado een muhiimadan waxay tahay in dhalinyarada ay helaan goob ku almeyteeyaan isla markaana ay bixiyaan qarash ay awoodi karaan
sidee u qiimeysaan isbedelka caafimaad ama nafsiyan ee dadka ay ka helaan adeegyada jiimka
Een, isbeddelka caafimaad ama midka nafsi ay dadka ka helayaan een, adeega jiimka ama keen ha ahaado ama ama mid kale ha ahaado waxaan ku qiimeynayaa heer aada u sarreeya sababtoo ah een, qofka caadiga ah ayaa wuxuu kala dareemi karaa maalintuu almiiteeyo ama jimicsi sameeyo in maalmaha kale ay maxaa la yirahdaa ka wanaagsan tahay aniga hadda waxaan ka mid ahay dadka een, ee, jiimka een, ku taxan oo dhigta een, maalintii almiitada aan aado aniga waxaan ka mid ahay dadka een, badanaa subaxi gala inkastoo mararka qaar habeen aan galo een, aan maalintii subax aan almiiteeyo kale maalintaasoo dhan waxaan dareemaa firfircooni Een, qofka waa laga yaabaa maalmaha ugu horeeya markuu uu almiitada ama jiimka ku cusub yahay inuu xoogo lafa xanuun ama jiir xanuun uu dareemo ama caqabado kale ula kulmo weliba waxaa ugu daran dadka markay cusub yihiin isku daya in een, almiita taankooda ka badan ay sameeyaan qofaa laga yaabaa inuu jiimka xiiseenayo maalinta ugu horeyso almiitooyin badan uu sameeyo taasoo keeni karta xataa qofka in maxaa la yidhaahdaa een, ee, u suurageli waysa in ee, uu sii wada xataa jiimka marka een, haddii aan usoo gudbo su-aasha ee, biyo dhaceeda een, caafimaad aada u fiican ee, mid nafsi intaba waa laga helaa een, firfircooni qofka xataa shaqo aadaya maalintuu almiitay waxaa laga yaabaa in maalintaasoo dhan shaqadiisa ay si een, furfurnaan ah ugu soo dhammaato Een, qofka ee, doonaya inuu maxaa la yidhaahdaa een, xarun caafimaad ama goob jiim ah ka furo magaalada een, waxyaabaha qofka tallaabo waxay ahayd in mar walba uu ku dadaalo in wixii ay noqdaan wax bulshada ay awoodaan annaga magaaladan joor waa ka warqabnaa een, in daraasad ay sameeyaan sidoo kalena mar walba ay ogaadaan waxa bulshadan ay ka bixi karaan isla markaana ay ku dadaalaan tayada iyo in mar walba dadka ay soo jiitaan Een, dadkana isku mid ma aha iyadoo bulshada ay xaalad guud isaga jirto haddana waa ay kala maxaa la yidhaahdaa sii kala duwan yihiin annaga hadda waxaan sameynay saacadaha ayaan een, qiimahooda xataa kala bedelnay Ee, si bulshada aan awoodin een, lacagta yar aan qaadayna xataa in lacagta si loo sii yareeyo in saacadaha qaar aan dhahnaniyo saacadaasoo kale aada loo raqiisiyo marka in farsamooyin bulshadana faa'iido u leh een, waqtigana lagu beeqaamayo laga faa'iidaysanayo in la sameeyo bulshadana mar walba laga taxadaro een, mar walbana ganacsi walba la sameynayo daraasad in la sameeyo la qiimeeyo suuqa muhiim ah waxaa laga yaabaa maanta aniga hadday iisoo baxdo in waxaan aan faa'iido ka helaa in adigna ay kuu soo bixi karto in aad faa'iido ka helaynin mar walbana een, qofka haddii uu marba aaminayo in waxaan uu faa'iido ka helaynin waxaa u roon inuu iska dhaafo sababtoo haddii niyijab aad ku bilowdo niyijab ayay kusoo dhammaanaysaa laakiin haddii firfircooni iyo aaminaad aa aaminsan tahay daraasadaada ay kuu soo saartay een, inaad waxaan ka heli karto faa'iido waa inaad sameysaa Een, mar walbana waxaa jiri kara khasaaraa jiri kara waxaa isbedeli kara suuqa isbedeli kara qiimiyaa isbedeli kara adoo hoosha gashay alaabtii ee, qiimihii maahe qiimo koror ku imaan karaa marka ganacsiga mar walba wuxuu u baahan yahay ee, digtoonaan aada u dheer iyo in foojignaan qofku uu leeyahay marka intaasaan kula daarmi lahaa waan garta ugu dambeyn waxaad ugu baaqisa bulshada iyo dhalinyarada xiiseynaysa in ay dhigtaan jiimka si caafimaadkooda uu u saxmo
Een, bulshada iyo qeybaha kale qeybaheeda kala duwanba waxaan ugu baaqi lahaa in qof walba een, in uu almiitay inta karaankiisa ah qasab maaha inaa goob qasab maaha inaa goob ee, jiim aad tagto een, qasab maaha inaa xarun ee, iska diiwaangeliso waxaa qasab ah oo laakiin noloshana muhiim u ah in aad sameyso almiita ama inaad socod sameyso xilliyada firaaqada aa leedahay oo kale inaad eh, socod ka sameyso sidoo kale in cuntooyinka aan anaga cunno inta badan waa ka warqabnaahe ay noqdaan cuntooyin isku dheelitiran in in saliidda tirada badan iyo sokorta tirada badan oo hadda anaga eh, bulshada soomaaliyeed gaar ahaan magaalada jowhar aan caanka ku naho kale xataa in dadka ay iska yareeyaan een, mar walba uu qofka maxaa la yirahda almiita sameeyo ama socdaa hata ama jimicsi kala sameeyo waxay anfacaysaa noloshiisa hadda iyo midiisa dambe ay anfacaysaa marka eh, baaqiyga dardaarankeyga wuxuu yahay in qof walba een, oo qaangaar ah een, inuu almiitadaas sameeyo Een, marka aada mahadsantihiin waan idinkana waan idinkaga mahad celinayaa in aada mar walba bulshada ku dhex jirtaan Een, xogaha muhiimka ahna bulshada faa-iidada u lehna aada tabisaan waan idinkaga mahad celinayaa boqolkiiba boqol adigana si gaara xaliimo waa mahadsantahay dhinaca kale sharmaarke cabdiraxmaan maxamed waxa uu kamid yahay macalimiinta wax ka dhiga jowhar fitness waxaana wax ka weydiinay waxyaalaha laga barto halkaasi iyo sida uu la macaamilo dhalinyarada asigoo ugu baaqay in dhalinyarada rabta inay s- galaan jiimka ay haystaan fursado badan markore kusoo dhawow ee barnaamijka caafimaadka
Eh, waa ku mahadsan tahay eh, waan ku dhowahay barnaamijka caafimaadka ee snai radio
maxaa kuugu dhiirigeliyey ee inaad noqoto macalin jiim
En, waxa igu dhiirigeliyey waa rabitaanka aan u qabo inaan dad badan ka caawiyo caafimaadkooda jirdhiska iyo kalsoonida naftooda
waxaan gartay muddo intee la eg ayaad la shaqeynaysay dadka jimacsiga sameeya
waxaan la shaqeeyey dad muddo en, waxaan la shaqeeyey dadka muddo saddex sano ah anigoo kala shaqeynaya en, qorshe jimicsi cunto iyo dhiirigelin joogto ah gartay ma haysataa ama leedahay tababaro ama shahaado rasmi oo la xiriirta jimicsiga iyo jirdhiska
haa waxaan haystaa shahaadooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin personal trainer certificate iyo nutrition coaching certificate
ma gartay sidee ay u kala duwan yihiin qorshayaasha jimicsiga ee loo diyaariyo ragga iyo dumarka haa wuu ugu jiraa em, farqi dumarka iyo ragga u dhexeeya eh, badanaa dumarka em, waxay diiradda saaraan xagga hoose legiska em, halka raggu diiradda ay saaraan qaybaha sare waxaa em, wuxuu kordhiyaa hormoonka farxadda wuxuuna yareeyaa stresska wuxuuna hagaajiyaa hurdada iyo tamarta qof haddii uu hurdo nadiif u helo waxyaalahaas dhan wuu ka caafimaadaya
waan gartay jimicsiga xilliga subaxdii iyo kan galabta kee buu faa'iido badan leeyahay
labaduba faa'iido way leeyihiin subaxa ee qofku wuxuu hayaa tamar badan laakiin galabkii jirku wuu kulul yahay waxa uu muhiimsan wana waa joogteynka labada same waaye labaduba waa way caafimaad badan yihiin oo qofka muhiimaddu waa inuu jimicsi sameeyo then uu joogteynna sameeyo haddii uu dareemo xanuun joogta ah ee hurdo xumo tababar ee tabar daro joogto ah iyo murqaha maskaxeed iyo murugo maskaxeed waa calaamado cad oo ka sheegi kara qofka inuu maaragtay dhaawac kasoo gaaro Tay, ma haysaa tusaale cad oo aad tababartay oo guulka gaaray oo wax weyn haa waan hayaa ee waxaa jirta dhalinyaro badan oo aan maaragtay u sameeyey ee, ah, coaching one to one ah waan ka caawiyey dhalinyaro badan waxaa jirta ee, dooneysa inay miisaanka iska dhinto ee, maasha allah natiijo fiicanna ka gaaray ee, waxaa kaloo ka mid ah dhalinyaro ee, ayagana doonayay oo inay miisaan isku daraan murqaha dhistaan maasha allah maantana guul fiican ka gaaray een, halkii ay doonayeyna gaaray ilaa ay haddana wada joogteyn oo maaragtay la qabsaday jirkooda jimicsiga ilaa haddana way wadaan Een, gabagabadii maxaa kula talin lahayd qof raba in uu jiim bilaabo balse dareemaya cabsi ama kalsooni daro
Een, waxaan kula talin lahaa ha ka baqin bilowga qof kasta wuxuu wuu- qof kasta wuu bilaabaa Een, maxaa ku yirahdaa bilowgaan ugu dhib badan laakiin mar haddii aad la qabsato maxaa ku yirahdaa een, oo aad fahanto een, waa jeclaan doontaa laakiin talada aan bixinayo ama ku siinayo waxay tahay inaa horta marka hore aa haysatid een, qof trainer ama qof ku tababara een, kugu dhiirigeliya ku saxa een, inaad haysatid macalin haddii kale waa inaad leedahay saaxiib isagaa sidoo kale kaaga horeeyey muddo badan ku dhex jiray ku caawiyo dhinaca kale doctor cali xuseen waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar waxaan wax ka weydinay faa'iidooyinka caafimaadka uu leeyahay jiimka wuxuuna sheegay in faa'iidooyin badan uu leeyahay bulshadana uu aada u anfacayo doctor marka hore kusoo dhawow ee barnaamijka caafimaadka waan ku dhowahay walaashii xaliima barnaamijka caafimaad taa waxaad nooga warbixisaa faa'iidooyinka uu jimicsiga u leeyahay jirka baniaadamka jimicsigu wuxuu leeyahay faa-iidooyin badan oo ay ka mid yihiin kordhinta tamarta iyo adkeysiga jirka kordhinta awoodda murqaha iyo lafaha nidaaminta miisaanka wuxuu yareeyaa xadiga baruurta ee xididada dhiigga taasoo ka hortagta xinjirowga dhiigga jimicsigu yow muhiim u yahay jimicsigu wuxuu muhiim u yahay dadka qaba nooca koowaad iyo labaad ee macaanka wuxuu kor u qaadaa dareenka unugyada ee insuliinka wuxuu yareeyaa sokorta dhiigga jimicsiga joogtada ah wuxuu- wuxuu ka hortagaa isbedelada ku dhaca jimicsiga joogtada ah wuxuu ka hortagaa isbedelada ku dhaca kolestaroolka guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya dhegeystayaal barnaamijka caafimaadka tan intaa ku kulmi doono nabadgelyo
ururka caafimaadka